in ku badan shan kun oo qoys oo yaha ku barakaceen fatahaada webiga shabeelle usa ku jeysada deegaanaan dhadhow degmada baleeda gobolka shabeellaha dhexe iyo weyba gudood degmada dhanka geebiyey gargaar iyo hadeersadii hay-adda sodma oo ka dhalaasa dowlada ruushka gudoomiyaha degmada iyo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda iyo goobroog ku hayeen meelo la kageebiyay gargaarka iyoona ku faydaysadeen bulshada dantayar ee barakacka ee degmada ankoreen waliba warbaahinta unkuwarbiyey ujeedka lakuleeya deeqdoon gargaarka agaasimaha guud ee waaxda gargaarka hay-adda sodma waxaan maanta halkan aan ku qaybinaynaa shan kun oo qoys oo raashin ah raashinkaasoo nooga yimid dowladda ruushka oo ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo daadadka iyo colaaduhu ay ku hebsadeen ayaa maanta degmada balcad waxaan ku qaybinaynaa shan kun oo qoys annagoo kaashanaynaa wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle dadkaan aad u jeedaan waa dadkii intaan way ka badnaayeen waxaan riboor ku haynaa saddex iyo toban kun oo qoys ina ay ka soo barakaceen daadadka iyo fatahaadda uu sameeyey webiga shabeello oo saacaddan aan joogno magaalada dhinaceeda hadda sida aan maqashiisanahay ay biyihii soo gaareen dadkaasoo ka soo qaxay beerahoodii hooygoodii una soo qaxay degmada balcad dhinaceeda aan weli aysan soo gaarinin ayaan waxaan ugu tala galnay inaan shantan kun dhigjoojin aan ugu samayno gudoomiye waxa aan rajaynaynaa shantan kun inaysan waxba ka kaafin karin iyo wasiir inay hay-addu ay diyaarinayso qorsho kale oo ay dadkan wax ugu soo gurman lahayd gurmashadaasoo iskugu jirta raashinada kala duwan oo aan filayno dhowaantan inay noo imaan doonaan waxna aan ka qaban doonno baahida hadda muuqata oo indhaha aana laga qarsan karnin dhanka kale gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali iyo weybawse ku hadalay sadiyoon ku faa'idaysadeen gargaarka laanfidi maanta waxaa goobjoog u nahay shantii kun oo qoys oo aan habeen hore kala soo wareegnay hay-adda maalinta musiibooyinka inaan maanta gaarsiinay bulshadii una qaybinnay intii ilaahay calafkooda uu ka dhigay waxaan rajaynaynaa inshaa allahu hay-adda ay nagala joogto agaasimadda inay arkeen baahida iyo xaaladda degmada balcad ee dhinaca fatahaadaha iyo xaaladda ay ku jiraan bulshada reer balcad waxaan codsanaynaa anigoo ka wakiila bulshada inaan dhahno intaan naguma filna dadkii soo barakacay ee aan haynay maalmihii ugu horreeya saddex iyo toban kunay ka badnaayeen tana intaas ku dhowna hadday soo gaareen magaalada oo weli tiro koobkooda uu ku socdo waxaan codsanaynaa hay-adda maarinta musiibooyinka iyo hay-adaha internationaalka iyo kuwa lookalka ee daneeyo inay dadka masaakiintan garab istaagaan inay garab istaag u muujiyaan waxaan baaq u diraynaa oo codsi u diraynaa dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynahayna madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo dowlad goboleedka hirshabelle oo asina ugu sarreeya madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe oo aan leenahay baaxadda iyo dhibaatada ay reer balcad xilligan ku sameeyeen aba sanadkan biyaha ku sameeyeen wax reer balcad kaligood ku filan maaha beerihii o dhan way soo laayeen magaalooyinka tuulooyinka way soo laayeen biyihii maanta waxay celceliskan yihiin xaruntii degmada xaafadihii degmadaay celceliskan yihiin biyaha bulshada ku faa'iidaysatay deeqdoon gargaarka iyo weyba angabena baahyo shalduban maadaama yoha ku barakaceen idoosho